waxaan sharaf weynayaa inaan idin soo istaago maanta oo maalin taariikha waxaana dhammaantiin idinku salaamaya salaamtu salaamka salamu alaikum waraxmatullah guddoomiyaha ugu horeeyo guddoomiya ku-xigeenka dhammaan xildhibaanada sharafta leh iyadoo la xasuusinaya go-aankii ay wada qaateen baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xukuumadda federaalka labaatan iyo sideedii bishii julaay labadii kun iyo shan iyo tobankii oo ahaa iyadoo la eegayo xaaladda dalka ku jiro aysan suurtagal ahayn doorashooyin hal qof hal cod ah inay qabsanto labadii kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale iyadoo xukuumaddu xusuusantahay warmutiidkii ay ka soo saareen madaxda soomaaliyeed koo iyo labaatanki bishii setembar labadii kun iyo shan iyo tobankii ay ku heshiiyeen in daahfurnaan hanaan wada tashi qaran oo lagu go-aaminaya hanaanka doorashada ee sanadka labadii kun iyo lix iyo tobanka ee ugu habboon uguna macquulsan oo si sharci ahaan ah iyoo ansixin doonaan u reergurin doonaan hay-adaha federaalka ee arrimaha arrintu qusayso iyadoo la xusuusan yahay labadii kulan ee madasha wadatashiga qaran ee la kala qabtay oktoobar iyo disembar labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo geedisocodkii wadatashigai qaran ee loo wada maalgalana wada qaybgalay ee ka dhacay dalkao dhan iyo qurbojoogta oo gacan ka geysatay in la kala caddeeyo mabaadiida iyo xuduudaha muhiimka ah ee hanaanka doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka si waxtarana uga qayb qaleen una taageereen xubnaha baarlamaanka federaalka oo ahaa qaybta ugu weyn ee ka mid ahayd madasha wadatashiga qaranka iyadoo maanta ku haysa baaqi muqdisho maanka ku haysa baaqi muqdisho labadii lix iyo tobankii disembar labadii kun iyo shan iyo tobankii ee laga soo saaray dhammaadkii kulunweynihii labaad ee madasha wadatashiga qaran ee xubnaha baarlamaanka federaalka ka qabeen laguna garowsaday natiijada wadatashiga qaran oo ahayn inay jirin hal nooc oo doorasho ah oy wada qaateen dhammaan dadka soomaaliyeed iyadoo la eegayo fargadahaas kala duwan ee laga qabo afarta hanaan ee doorasho gudda mudane iyo marweyn iyadoo sidoo kale maanta maanka ku haysa baaqii muqdisho ee korku xusnaa uu dejinayay muwaadii iyo qowl muhiim ah oo horseed hanaan doorasho labada kun iyo lixdan ay ka mid tahay in hanaanku uu ku koobnaan doono in la sameeyo aqal hoose iyo aqal sare iyo in ergooyin doorasho ay ku kulmi doonaan kuna codayn doonaan caasimadaha dowlad goboleedyada federaalka iyagoo ay ka mid yihiin wakiilo ka socda haweenka dhalinyarada bulshada rayidka iyo inay jidaan jiri doonaan tiro ugu yaraan oo ciiman oo haweenka loo qoondeeyey labada aqal ee baarlamaanka iyadoo anagoo xuseena qaraarkii ka soo baxay golaha shacabka federaalka labadii labaatan todobadii janaay labadii kun iyo lix tobanka ee ku caddeynayay inuu soo dhoweyn doono hanaanka kastoo doorasho ee loogu guuri doono agost labada kun iyo lix iyo tobanka ee laisku afgarto iyadoo annagoo garowsanayna go-aanadii dowladda federaalka soomaaliyeed oo ahaa go-aano ay si wada jira u gaareen golaha wasiirada dowladda federaalka kulankooda aan caadigaheed ee labaatan sideedii janaay labadii kun iyo lix iyo tobanka kuna saabsanaa nidaamka doorashada ee hanaanka doorasho ee labada kun iyo lix iyo tobanka annagoo ciideyna dadaaladii lagu bixiyey wadatashyadii lagu gaarayay heshiisyadii ku aadana hanaanka doorasho ee ugu habboon uguna macquulsan ee lagu qabto sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo ka mid yahay heshiiskii saddexdii abril labadii kun iyo lix iyo tobankii dhexmaray dowladda federaalka ee soomaaliya iyo puntland iyadoo annagoo aan eegeyna dadaaladii lagu bixiyey wadatashyadii lagu gaaray heshiisyadii ku aadana hanaanka doorasho ee ugu habboon uguna macquulsan ee lagu qabto sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo ka mid yahay heshiiskii saddexdii abril dhexmaray dowladda federaalka iyo puntland iyadooannagoo soo dhaweyn ogolaanshaha beelaha caalamka ee go-aankaas oo ka mid ahaa warmasiidkii ka fadhigii aan caadiga ahayn ee golaha wasiirada wargoboleedka iga soddon iyo koodii janaay labada kun iyo lix iyo tobanka iyo golaha wasiirada wargoboleedka igad ku muujiyeen taageerada ay u hayaan go-aanada dowladda federaalka ku aadan nidaamka kana codsaday dowladaha xubnaha ka ah urarkaas dowladgoboleedka igad iyo saaxiibada beesha caalamka ah oo ay ka mid yihiin qaramnooday inay ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortegi lahaa arrintan inay yani aysan qarsoomin iyo siyaasadda iyo amniga soomaaliya inay si caadi ah u socdaan iyadoo saxaabadeedka golaha ammaanka qaranka midoobay ee labaatan iyo sideed janaay iyo xubnaha golaha ammaanka soo saareen qaraar taahay laba laba saddex laba labada kun iyo shan iyo toban ee lagu qeexayay inaysan jiri doonin dib u dhigis lagu sameeyo muddada hanaanka doorashada soomaaliya la soo jeediyey uu u baahan yahay isu tanaasul ka yimaada dhammaan dhinacyada mar kalena ay ku celiyaan baaqi ay usoo jeediyeen dhammaan dhinacyada iyo hay-adaha soomaaliyeed ee muhiimka ah ee arrinta khusayso oo uu barlaman ka mid yahay taas oo lagu boorinayo in khilaafaadkooda meel iska dhigaan islamarkaana si wada jir ah uga qayb galaan geedi socodka siyaasadeed sidoo kalena ku xuseen in arrintan ay tahay arrin muhiima si dhaqsana loo baahan yahay in runtii dalka loogu sadawaano anagoo soo dhaweynna go-aanka ee madaxda madasha qaran si wada jira u qaateen qaabkii labadii tobankii abril labadii kun iyo lixii tobankii ayna dalowsadeen oqolaanshaha beesha caalamka ee qaabka xukuumaddu iyadoo galowsan oo saxaafadeedkii golaha ammaanka qaranka haddana kasoo baxay kooda afarkii abril labadii kun iyo lixii tobankii ay u waaqeen golaanka iyo dowladda iyo xukuumadda waa inay si dhaqsan u ansixiyo qorshaha gurmeed ee uu go-aankan iyo madasha hogaanka qaran iyadoo hoos xaqiiqay in hanaanka doorasho si nabada daahfurnaan ah oo loo wada dheeyahay oo dadka soomaaliyeed dhammaantood u noqon karo tallaabo taariikh ah ee horey loo qaaday xukuumadda federaalka soomaaliya waxay usoo gudinaysaa barlamaanka federaalka ee soomaaliya hanaanka guud ee geedi socodka doorasho sida lagu qeexay go-aankii dowlad goboleed federaalka ee labadii sideed janaay labadii kun iyo lixi tobankii xukuumadda federaalka iyadoo eegeysa duruufaha dal ku jiro waktiga oo gawaasa ah iyo howsha baaxadda leh ee dhiban waxay ka codsanaysaa golaha shacabka inay ansixiyaan hanaankaas doorasho oo lagu keenay wadaxaajood siyaasadeed kuna salaysan go-aan wada ogolaha oy qaateen dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mudane guddoomiye mudane yaal muraweyn anigoo ku warsan xilkasnooniina iyo runtii dareenkiina wadanimo waxaan si xushmad la idinka codsanayaa inaad ansixisaan xanaankaas doorasho ean maanta idin hor keenay oo lagu keenay wadaxaajoodkaasa idiin sheegnay looguna talagalay runtii inuu qarsoomo wakhtiga loogu talagalay ee ah agost labada kun iyo lix iyo tobanka oo macsantiin idinkoo dhan gol baa idinla jinayaa asalamu calaykum waraxmatullah